gudoomiyaha degmada kismaayo ah naduqa magaalada ayaa xariga ka jaray wadada waaxda horseed ee xaafadda farjano taas oo lagu dhisayo si isku tashi ah oo ay iska kaashadeen dhismaheeda ganacsatada iyo bulshada xaafadda munaasabadda xarigjarka waxaa ka qayb galay maamulka degmada kismaayo ganacsato iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ugu horeyna duqa magaalada kismaayo ayaa goobta ka hadlay annaga hadda waxaanu samaynay waddo dhan baanu rabnaa inaanu calaamadino oo geedaha lagu beero waxaanu rabnaa waxaanu u bixinay waddada sadaqadaa la yidhahda ninkii aabihii geed u beeraya hooyadii u beeraya annagaa waraabinayna isaga waxaa laga rabaa inuu beero keliya hadhowna ajarkiisa qaato marka waalidkeen inaan wax u sadaqaynahay waa shay muhiima adduun iyo aakhiraba inaga inoo fiican marka taas mar rabna maclinayna waxaan leenahay waxaynu ku noolnahay magaaladan kismaayo soomaalida waxay tidhaahdaa reeryaa lagu dilaa ninka la jooga soo ma haddii hadda dadka meesha degan oo kismaanyo degan ama dowlad ha ahaadeenoo maamulka dowladda ha ku jira ama shacab ahaadeene iyagaa waxaa laga rabaa inay ka shaqeeyaan magaaladan quruxdeeda ciddii kale markaad wax samaysatid yaa lagu taageerayaa waxaa lagu siinayaa waxbaa loogu darayaa dhanka kale qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda waddada lagu xarjarayay ayaa dhankooda goobta hadalla ka jeediyey xaafadda noo muuqato niyu kismaayo waan kala go'annahay bataatanba sidaan sideedii inaan ilaahay noo sahlo ayadana alla uu noo fudaydiyo maantana waan wada joognaaye ayada lafteedu aad baan ilaahayna uga rajaynaynaa innaguna inaan ku darsanna ay loo baahan yahay waddadan marka waana afar waddo midib masjidka dhankaasay uga baxdaa saddexna waa kuwan hadda aan sheegnay laba waddo xaafaday u yihiin halbowlo oo isku xidho yaal wey hal waddana masjidkayba khaas usii tahay ayadu walow xaafaddu isticmaalaysa lakin masjidkay khaas usii tahay waddooyinkaas bulshada kismaayo isku tashigeeda iyo isxilqaankeeda ayaa lagu bixiyey maamulka kismaayo ayaa ka shaqaynaya sidii loo xoojin lahaa bilicda magaalada islamarkaana loo abuuri lahaa dhirta arrintaasi oo sidoo kale ay ka qayb qaadanayaan bulshada ku nool xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo